ahaanta wuxuu ahaa hadal meel ka dhac ku ah baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka iyo sharafta xildhibaanada intaba waxa uu sheegay in go-aan baarlamaan iyo maaragtay agenda baarlamaan oo lagaga dooday arrimaha jubbooyinka ay jireen waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo inaanay jirin ajendaha kismaayo iyo jubbooyinka mara aanay ku jirin isaga ayaa warqad private oo shaksiga u qoray guddoomiyaha uujis ay sharci darro ahay shaksi kale oo baarlamaanka ka madaxweyne baarlamaanana isaga oo out of agenda oo ayna ay hadalka in laga joojiyo ahayd ayuu microfonka laba kelmadood ka yiri laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo agenda la keenay oo in kismaayo lagaga hadlaa baarlamaanka ma jirin kismaayo waa magaalo soomaaliyeed waa laga hadli karaa magaalooyin badan baa u baahan in laga hadlo in kismaayo laga hadlana waxay kamid noqonaysaa in laga hadlo dhammaan gobolada dalka oo dhan muqdisho in laga hadlo baydhabo laga hadlo beledweyne laga hadlo markaasaa kismaayo laga hadli karaa cabdirashiidan kaa dhex gale arrintan kismaayo waxaad la socotaa in dhawaan wafdi ka socday dawladda kumeel gaarka ah ee halkaa tagay ee la soo celiyey marka baarlamaanadu inay weydiiyaan sababtii guddigaasi loo soo celiyey iyo soo maaha arrin meesha iman karto ku jirta waxa weeye guddiga horta baarlamaanku ma dirin madaxweynaha daroodaa la yidhi madaxweynuhu weli kama hadlin in lagu ixtiraama waayo isaga waxay go-aanayo wixii talaa iyo wixii fikira u hayo baarlamaanku hadduu diray guddiga waftiga oo markaa ay tahay baarlamaanka in mas-uuliyad isagu lahaay oo uu diray uu ka hadli karaa laakiin xukuumad weli dhisan oo ay ka timidna ma jirto madaxweynena kama imin baarlamaankuna maaragtay ma dirin marka ayagu shaksiyaad gaari hadday wax ka ogaayeen waa gaar laakiin ma aha mas-uuliyad baarlamaanku leeyaha marka madaxweynaha uga timaado yidhahda arrintaas waa rabaa in gacan laga siiya waa meesheeda ama xukuumadda uga timaado haddii la soo celiyena maaragtay maamulkii soo celiye ma hadlin haddii maxaan ku iraa la dirayna ciddi dirta ma hadlin marka meel dhexe wixii ka hadloo dhan waa waxa aldaftaniga weeyaan cabdirashiid ma la oran karaa maadaama adiga laftaada aad kasoo jeedo goboladaas jubbooyinka inaad fikir ahaan la dhacsan tahay kooxaha soomaalida ee halkaa qabsaday oo soo celiyey maamulkii dawladda kumeel gaarka ah halkaa ay u dirtay adiga in la soo celiyey in kala shaki baaban ka qabaaba sababtoo ah haddii la diray mas-uuliyiintii dirtay ma hadlin official statement oo kasoo baxay ciddii dirtay mas-uuliyiintii dirtay ma jirto official statement oo kasoo baxay meeshii laga soo celiyeyna ma jirto haddii ay jiraan khaladaad technicalityga waa meesheeda kismaayo waa la tegi karaa saacaddii la rabaa la tegi karaa ciddii rabtoo mas-uuliyiinaad tegi karta hadday soo celin noqoto magaalada muqdisho meelo kamida laga soo celiya anaga mas-uuliyiinta oo aanan geli karaynin marka nidaam lagu tagaa jirta waa xaggee halkaasi muqdisho ka tirsan oo laydin ogolay inaad tagtaan waxaa kamida xalana kamida waxaa kamida airportka qayba kamida waxaa kamida dekeda qayba kamida waxaa kamida madaxtooyada qayba kamida oo ciidamo maaragtay amsoma ilaaliya marka haddii aanay communication iyo shaqo dhabood ugu socoto official aanay jirin waa lagaa soo celinaya